hay-adda camuud foundation ayaa deeq raashiin ah oo ka kooban bur bariis sokor iyo saliid u qaybisay shan boqol oo qoys oo ku nool deegaanka gaarisa ee degmada luqaaye waxaa ka qayb galay madasha lagu qeybinaya deeqda raashiinka ah mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda camuud foundation iyo maamulka deegaanka gaarisa xaaji axmed cabdi ismaaciil xiriiriyaha hay-adda camuud foundation ee geeska africa ayaa ka warbixiya deeqdan waxaanu doonayna maanta inaan ku wareejinno maamulka degmada iyo maamulka magaaladaba shan boqol oo qoys raashinkood oo camuud foundation ay ugu tala gashay dadkii ay saamaysay abaaraha ee beryahan dambe ka taagan gobolada awdal iyo selelba taasoo beryahan baa lagu jiray gurmudkeedii oo heer qaran iyo heer degme iyo heer gobol intaba lahaa taasoo camuudna kaalinteeda ay ku lahayd shalay waan wada joognay guddoomiyaha waan uga mahadnaqayaa si wanaagsan inuu shalay noola qaybiyey gargaara maantana waxaan uga mahadnaqayaa mar kale si wanaagsan ay usoo diyaariyeen deegaanka gaarisa oo runtii had deegaan waxa weeyaan afka ku haya bankii weynaa ee banka garyaar leedhaa bankaasoo runtii ah ban markuu roob ku da-ana nimcada ilaahay ay ka muuqato markay abaare ay da timaadana aad moodaysa nolosha biniaadanka iyo xoolaha iyo xayawaankuba inaanay ka suurto gelaynin dadka dhib badan baa ka muuqata ilaahay baa ka saari kara laakiin waxaa halkan dhammaan soo wada wajoojiyey maamul iyo hay-adba iyo cid kaleba waxa weeye dadkeenna maalinta ay taagan tahay inaan isku gargaarno weye wixii karaankeenna aanan ku ducaysano ilahi subxana watacaala inuu ina soo furto cid cid kafaalo qadan karta ma jirto laakiin maalin iyo laba biniaadanku waxa weeyaan duruufta way iska riixi karaan intaasaanu soconnaa guddoomiye shan boqol oo qoys oo ka kooban aad raashinkaydna arkaysaan muddo bila loogu talagalay ayaan isla maanteeda ku wareejisaan maamulka degmada iyo maamulka magaalada geertaba wada naga guddoominaysaan insha allahu tacaala dadkii waxaan intan soo bixiyey iyo cid kasta kusoo hawlatana aad baan uga mahadnaqayaa gaar ahaan tiimka la socda camuud foundation oo waxa weeyaan shan iyo toban maalmood u dambeeyeyba somaliland gari la gar socday sanaa ka soo bilaabay maantana bartaasi maraya maayarka degmada lughaya cabdulaahi cali ow nuur iyo dadka deegaanka gaarisa ayaa u mahadceliyey hay-adda camuud foundation magaalada geersaa waxaan mar labaadan halka saaka kaga guddoomaynaa gudoomiyaha hay-adda camuud foundation shan boqol oo qoys oo loogu talagalay magaaladani geerisa shalay tole waxaan soo qaybinay magaalada gargaara oo iyadna shan boqol oo qoys aan ku bixinay maantana shantii boqol oo qoys ee geerisa iyo halkan yaalla oon kagala wareegaynaa anaan u qaybin doonaa isla hadda maxay ahayn dadkii loogu talagalay aad baan idinka mahad celinayaa camuud foundation ahaan deeqdan iyo iyo waqtiga aadna soo gaarsiiseenba halkaa maanta aan taaganahay iyo wixii galbeed ka xigay waa meelba meesha ay kasii darnayd ayaa lasii gudagalaya waxaa dhimanayaa duurjoogtii cawlkii loolan jiray cawlbiyama doon iyo maanta wuxuu dhimanayaa haraad halkan waxaan ku soo dhaweynayaa hay-adda camuud iyo guddoomiyaha degmada luqaya iyo xildhibaanada dhammaan mahad baan inii jeedinayaa waxaan leenahay hay-addan iyaduna raashinka maanta noo keentay camuud baan u mahad celinaynaa dadkii raashinkaa laga soo qaaday ee tabar lala baxay raashinkaa la baxay iyagana waanu ducaynaynaa ilaahay ha u barakeeyo walaalahayana camuude muxuu ahay iyagu noo keenina waanu ducaynaynaa waayo dadka reer geerta labartu way ku dhacday way saamaysay alxamdulillah way arkeen indhoog way ku arkeen waa kuwa maanta waa shan boqol oo qoys weeyaan caalam kuma duwan intaan loonuma keenin weli maanta maanta noo koowa war waanu ducaynaynaa hayadda waanu ducaynaynaa marka hore ilaahay baa mahad leh marka xigana waxaa mahad leh hay-adda camuud foundation oo keentay shan boqol oo qoys magaalada geerisa man laa yashkur annaas laa yashkur allah baa layidhi ninkaanan aadamaha u mahadnaqin ilaahay uma mahadnaqin aad baan ugu mahadnaqaynaa hay-adda camuud foundation iyo intii soo abaabushay taa aad bay ugu mahadsan yihiin uunana soo gaadhay waana guddoonnay wakaa nicamkaa aan hor joogno ean dhex joogno ayaan ugu mahadnaqnay sida ay noogu soo gaadhsiiyeen waxaa kaloo noo hadhay calafka xooluhu waa kow iyo caafimaadkii dadka taasina way noo hadhan tahay oo waa lagama maarmaan gurmadkuna inuu sidaa u socdo ayaan rajaynaynaa deeqdan ayaa waxaa baahi badan u qabay qoysas danyar ah ee ku nool deegaanka gaarisa ee degmada lughay kuwaasi oo ay saamaysay abaaraha ka jira maamulkaasi